أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga al-andulus aaka idiin haysa kooda ugu doorkaroon waxaa kamid ah diyaaradaha dowladda xabashida ethoobiya ayaa duqeyn sababtay khasaare kala duwan ka geystay deegaan ka tirsan wilaayada shabeelle dhexe madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka shaadala diriirka ee puntland ayaa sheegay in ay burbureen maleeshiyaadkii kooxda ridada soomaaliya taasi beddelkeedin ay mujaahidiintu kaabiga ku hayaan magaalada muqdisho wilaaya saamiga ee bakool ayaa soo bandhigtay askar toobadkeenayaal ah kuwaasi oo kasoo baxay safka murtadiinta maamulka ridada ee puntland ayaa diiday ka qaybgalka shir uu dhowaan ku dhawaaqay xasan garguurta madaxa kooxda ridada soomaaliya golaha nuqabadla saamiga ee baaya ayaa baaq toobadkeena u diray maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya waa subaxnimo khamiisa taariikhdun ay ku beegan tahay shanta bisha shawaal sanada hijri walaalaha iyaga muslimiinta ku soo dhawaada warkii warbaahinta andulis oo fidsan diyaaradaha dowlada xabashida etoobiya ayaa duqeyn sababtay khasaare kala duwan ka geystay deegaan ka tirsan wilaayada shabeelle dhexe faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeena abuu xasaan waa dhacdo kale oo xanuun badan oo ay geysteen diyaaradaha dagaalka ee dowladda xabashida etoobiya oo ah cadowga koowaad ee ummadda muslimiinta dhacdadan xanuunka badan waxay ka dhacday deegaanka xagarey oo hoostaga degmada towfiiq masaajid cali guduud ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe diyaaradaha ayaa beegsaday masaajidka jaamac ee ku yaala deegaanka iyo guryo ay leeyihiin dad shacab ah waxaana ka dhashay dhaawacyo soo gaaray qaar ka mid a dadka muslimiinta ee ku nool deegaankaas iyo burbur xooggan oo soo gaaray masaajidka iyo guryo ay dad rayida leeyihiin waa kuwan qaar ka mid a dadka deegaanka oo ka warbixinaya duqeynta siday u dhacday iyo khasaaraha ay geysatay intaba cidda inta degan hataa waa maqanta ninka la yidhaaho cabdinaasir xasan kulmiye isugu waa dhaawac guryahana waa leey shiina xasan barre waa dhaawac sheekh salaad dhegoole waa dhaawac guryahana idinkaaba u jeedee maalka halaaba idinkaaba u jeeda beydkii ilaahay ayaa lagu cibaadaysan rabaakan isugu bambarbe tilmaan marib guryaha cidaa deganeed waa deganeed laakiin hadda inay ku jirtay inay qax ka aado jafka dadka joogaa qa iyo jaf ka jirto kalamaaqa waa say guriga cawada haddii nabad dhacdo meel soo noqoto male dad muslimiina loo geystay dadka geystana waxaa waaye anugu ma naqaan laakiin waa un dadkaan yaan gaala ahayn diyaarad leh fal qaldanaan u arkaa inaa lilaahi waa inaa ilaahi raajicuun le falkaas fal qaldanaan u arkaa dadku waa diriyaan yaa waaba dad cibaadaysaa beydkii ilaahi ku jiray salaadkii ku jira hamsaadkii ku jira waa kan asana sheegay walaa adiga fanfanin oo gaarin oo la cararna waa badan yihin naasir xasan kulmiye gurigaan uu leeyahaba salaad dhegool ninka la yidhaaho shiina xasan bare intaas arkaa waa xaga reey oo uu ku nool yahay dad muslimiina oo wax malab wax malaba ah jeedaynta walaada islaamka dakhtarka socdaa noo yimideen dhulkay noo yimideen dadka waa daaweeye oo hayaan haddana waa ku jiraan haddana waa daaweeye jeedinta kamida waaye oo maaragtay booqasho ugu soo baqan dhaawacaas culus maqlay ayaa gurmadahan ugu yimid ana soo gurmada waana daaweyn dadkiina daaweeye ma maaragtay anugu waa dad heed miigaan ahay dad iska shaqaysa oo meel iska miigaan ahay markaanan ahayna waa maaragtay nuku soo dhaceen wixii hadda waxa dheeriyaho hadda adinka ahayno hadda noo yimidna ma arag wax hadda meel awjiyada kajeedana hadda ma hayno magaaladaas walaahi soo dirta waaye waanu soo dhaceen intaanay wax gaarsiiyeen inta kaleeto hadda ma aqanaa baaga howdka la jiraa mama helnaba dadkaanu waa dad xoola dhaqataa iyo dad beera balataa meesha waxa lagu gaarsiiyey waa xagashay waa soona cali guud waana xagashay waana qaybta galbeedka ka xigta gaalada ku soo duushay dalkan muslimka ee soomaaliya markay awood weliba isbidday isla markaana laga hortegay oo la burburiyey ayay markan waxay adeegsanaysaa duqeyn dhanka cirka ah oo ay ku gumaadaysa dadka rayidka ee aan waxba galabsan diyaaradaha dowladda xabishada itoobiya ayaa sidan oo kale duqeymo hore uga geystay qaar ka mid a wilaayaadka islaamiga sida jubbada dhexe shabeellada hoose shabeellaha dhexe iyo galgaduud halkaasoo ay ku shahiideen dad muslimiin ah kuwo kalena ay ku dhaawacmeen dowladda xabashada itoobiya waa cadowga koowaad ee dadka muslimiintu ay leeyihiin horay ayayna dagaal ugula jirtay dadka muslimiinta balse markan waxay bilowday inay diyaaradaha dagaalka ku duqeeyaan goobaha dadka shacabka ay deggan yihiin masaajidda lagu cibaadaysto goobaha danta guud iyo goobaha kale ee waxbarashada taasoo muujinaysa in dowladda xabashida etoobiya waxay la dagaalamaysa ay tahay diinta islaamka iyo dadka muslimiinta jasaaka allahu kheyran walaalka abu xasan madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka shaadala diriirka ee puntland ayaa sheegay inay burbureen maleeshiyaadkii kooxda hardada soomaaliya taasi beddelkeedana ay mujaahidiintu kaabiga ku hayaan magaalada muqdisho walaalkee nuur caluursame uushiib ayaa warbixintaasi inoo faahfaahinayo guuldarooyinkii isdabajoog ahaa ee maleeshiyaadka murtadiinta kooxdii ridada soomaaliya ka soo gaaray duulaanadii ballaarnaa ee mujaahidiintu ay ka fuliyeen soomaaliya dabayaaqadii bishii shacbaan ilaa bishii rabadaan ee lasoo dhaafay ayay ka qayle dhaaminayaan maamulada ashaaradiriirada ah ee dalka ka jira maamulka ashaaradirarka ee isku magacaabay puntland ayaa ku digtay kooxda riddada guuldarooyinkii ciidankeeda ka soo gaaray dagaaladii ay la galeen mujaahidiinta ilyas cismaan lugator oo ah madaxweyne ku-xigeenka maamulka ashaaradiriirka puntland ayaa sheegay in kooxdii riddada ay fashilantay isagoona walbahaar ka muujiyey howlgalladii ay mujaahidiintu ka fuliyeen duleedyada magaalada muqdisho ee dhanka balcad iyo afgooye dowladdii soomaaliyeed waa ka xunnahay inay guuldaraysatay in labadii kontaroole afgooye iyo balcad ay shabaab iyo xagjir joogaan inay ciidamadii soomaaliyeed ahaa la dhisayay muddada dheer la burburiyo lagu baabi'iyey laakiin maanta wax ma tari karro waxaannu leenahay dowladda soomaaliyeed ku mashquul ee maanta dalkii xooggiisii qabsaday inaysan caasimadda qabsanaya dalka intiisa kale maamulka shaadardirarka ee puntland ayaa xasan gurguurta ku eedeeyey inuu sabab u noqday burburinta maleeshiyaadka murtadiinta ee in muddaha ay dhisayeen dowladaha shisheeye kadib markii uu ku guray jaxiimada dagaalka soomaaliya howlgalladii ugu dambeeyey ee mujaahidiintu ay fuliyeen ayay kula wareegeen gacan ku-haynta magaalada masaajid cali gaduud ee gobolka shabeellada dhexe halkaas oo askar murtadiina lagu xasuuqay kuwana nolosha lagu qabtay jasaaka allahu kheyran walaalka abuushiiba wilaaya saamiga ee bokol ayaa soo bandhigtay askarta obadkeenyaal ah kuwaasi oo kasoo baxay safka murtadiinta faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadaysanay walaalkeen cabdiqani maxmed askartan taaibiinta oo gaaraya saddex askariyaha ayaa waxaa lagu soo bandhigay deegaanka garasweyne ee maamulka islaamigaha ee degmada xudur kadib markii ay ka toobad keeneen falkii gaalnimo ee ay ku dhaceen qaar ka mid ah askartan ayaa inoo suura gashay inaan ku waraysano qadka taleefoonka waxayna ugu horreyn sharaxaad ka bixiyeen qaabka ay ku raaceen murtadiinta iyo halka ay ku sugnaayeen magaalada maxmed ali umar mudalleha marku kuway magaalo oo udur leeraw jirahiida marka jiray tababara gaabay marka yaro ano oo kalay wadaa sida leen sheegaysa tawa iyago dhangninka ka samni ana fadi ana layseedi atana dhangninka ka samne macnaha yaa ku bahi ilaahay dartiis aan ku bahi ilaahay qalbada hayn kunagi taas daraadi yaa ku bahi intiyaro aan roogina sadhamma ka dheef maaqulukulugnareed tababarka ada indhi tababor teataw haayan lahaa dhammaay sidii ilagay goriidadaa la siiyey la guraayay tababarka la guraayay yaa ana isku dhaafi dhibaatadii meel ku jirtona maya taa lankiyarta timeelaseeda lankiyarta hulkiisii jiyow qaablamle laakis oobada galantiyo galoona hoogalaki maamule intii bakala daroon ilaahay seeri rasuulkiisa seeri meesku maamulaayo mustaqbalka inaan diin ilaahay barado ilaahay dartiis samayso sidaan jinaabo aan kaala fadi weysido yaa fadahaime hadse inaan hada gaalan kabiira masanseeda atoorta galbuga makajar
ugu dambeyn askartan ayaa ka waramay sida loo soo dhoweeyey iyagoona fariin baaq towbadkeenha u diray maleeshiyaadka naflacaariga ah ee ku dhibaataysan xeryaha murtadiinta
lankii adoonseen horta dadlan hortoonseetoy lankii meelaseedina ilaahay hankunagoy maskanta ilaahay hediye ilaahay hediyen fikirte mas meelo muslim muslimiinta dhugtaa kabiira irfadi ada fariinta nambera horta tan haadasad waa qayb ka mid ah qulqulka askarta ah toobadkeenayaasha ah ee kasoo baxaya sufuufta murtadiinta waxaana bilihii u dambeeyey maamulada islaamiga ah ee wilaayaadka dalka soo gaarayey askar iyo saraakiil toobadkeen ah oo kasoo baxay murtadiinta jasaaka allahu kheyran walaalka cabdiqani maamulka ridada ah ee puntland ayaa diiday ka qaybgalka shir uu dhowaan ku dhawaaqay murtad garguurte tafasiisha warkaasi waa kan walaalkeen casaam carafaad wasiirka warfaafinta maamulka ardada puntland ciidii diriir ayaa warbaahinta u sheegay in maamulkooda gaashaanka uu daruuray ka qaybgalka shirkii dhowaan uu cilaamiyey gurguurte kaas oo u yaray inay kasoo qaybgalaan maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah waxa uu sheegay murtad ciidii diriir in qabashada shirkan gurguurte ay ku khasbeen beesha caalamka iyadana intaasi uu raaciyay in shirkaasi wax natiijo ah uusan kasoo bixi doonin oo la mid yahay kuwii hore oo kale uu guurguurta uu qabsan jiray nosili farahan ka qaaday anagu ninkaasi waa hawshiisa waxa weeyaan wax ka qalad ma laha nin wareeray oo waa ka aamusnay annagu waxaan dagaalka intaanu kasoo jeesanayno wax allaale waxaanu ku darsanayno dambe gidaarku raba ha soo taafto wuxuu raba warku doono ha akriyo isagoo ha isku soo meerayso wax allaale shaqayaa lagu darsanay ilaa dagaalkaa laga soo jeesanayo oo mudaxileedkiisa soo koobmayo oo qorshe soomaaliyeed aynu la imanayno isaga baabkiisa aan iska xidhno baabkiisa waa dhim may may ma waxa weeyaan shirka inuu formale kala yeesho mooye formaladu ahaan jiray oo xasan hadda xisaabsanayo wuxuu isleeyahay sidii lagu imirsan iyo iyo puntland ba ay diiday muxuu inta kale waan isku raacsanahay warta muftiyeedkii lasoo saari jiray taas intay formaladu sidii hore tahay arrintu socon maysaa la yidhi marka sidaasoo kale uu doonaya isaga waxaasuu doonayaa waxaasuu isagu rabaa ogtahay dadka isu keen baa lagu yii qodaabiyaasha caalamka dadka isu keen baa lagu yidhi muxuu ahaaye deedna intii waa dadkii waan isu keenay dadkii waa casumo waaye iman waayeen labadaas midegayaa labadaas maaragtay midegaya annana wakti uma hayno waxaas wakti deni uma hayo oo xasan hor fadhiisto run baan kuu sheegaya gaalada caalamka ayaa xasan gurguurta ku cadaadinaysa inuu la heshiiyo mucaaradkiisa iyadoona marba marka ka dambeysa uu sii xoogeysanaya khilaafka ka dhex taagan murtadiinta jazaaka allahu khayran walaalka cazaam golaha noqodla saamiga ee bay ayaa baaq toobadkeena u diray maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan iyada oo muddooyinkii ugu dambeeyey maleeshiyaadka murtadiinta ay ku halaagsamayeen gacanta mujaahidiinta islamarkaana laga xoreeyey degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayaadka islaamiga ayaa mar kale waxaa isa soo taraya baaqyada toobadkeenka ah ee loo diraya maleeshiyaadka murtadiinta ee weli ku adkaysanaya safka cadowga guddoomiyaha golaha nuqabada wilaayada islaamiga ee baay ugaas cabdirasaaq macalin xasan iyo mid ka mida waxgaradka wilaayada ayaa wareysi ay siiyeen idaacadda islaamiga andalus waxay baaq cod dheera u direen maleeshiyaadka murtadiinta ee ku halaagsamaya gacanta mujaahidiinta waxay ugu baaqeen inay ka toobadkeenaan falka gaalnimada ah ee ay ku jiraan ayna ku soo biiraan safka muslimiinta waa kan ugaas cabdirasaaq macalin xasan iyo mid ka mida waxgaradka wilaayada oo cod dheer oo baaqa u diray maleeshiyaadka ridada fariin murtadiinta ka wajahan anmayba lahaa murtadiintan barbadan farin laha siyan diri muslimiinta siyan dirin culamada siyan dirti mujaahidiinta fariima siyan dirin hogaanka mujaahidiinta fariimo badan laha siyan diri nimanyaw maybu ahan dhig dhiig sheeno hayto may dhaga dhawaaq mi dhiga sol erra maybu allan horta gaalnimo koy ka dhamooyla halduloliley wacdi iwaana midhiigow fariintaan siindirohay meelanaha fariinti muslimiinta horey siindiraan laysiin laana hadda geeka tii horay timi jartu dhaqdhaqaaqi kii horay timi xarakada shabaal mujaahidiin maybu ahaa hormareen wal an dhaman kala midlaa waayeladiyo mucaskar yaa kuwada baxeen culamaa udiinsho lan hadda an dhaman midlaa maybu ahaa waroos ulu uliimaa iyu dagaalki dagaalkii oo awal isin ogaytiin shileedi meelima ka eg mayba siin laanaahaha anka dhamaateen gaalnimo anka dhamateen sidii dadki isin koray askar tigtiin sidii liin dhammaay madaxdiin sidii liin dhammaay isin an aragteen taaska waanse qaadada gaalnimo oo ridinimo anka wada laateen gaal adugna ardu waa danka kubaha doonaan maroogi doonaan isinna mayba dhabaatoy dhibaatila kulama doontaan adduunya aakhira bala ilaahay subxaana wa tacaala aan toobasheena muslimiinta dagaalka ku dhaafe ilaahay hangnagada sinlana waxaanu leenahay dadka nala dhiigga oo nala dhogorta ah oo nala dhashay oo ridada iyo gaalada yacni dhaaminayo waxaanu leenahay tuubu ilallah soo noqdo diinteena ka soo noqdo gaalada waa jabtay ilaahay baaba jibiyey xoog waana la sheegay ilahay baaba noo sheegayba inay jabayso muslim guulaysan doono ilahay baaba noo sheegayba waxaanu leenahay marka fariinteeda waxay ku aadan tahay nimanka oo nalaheelka ah oo ridadaa ku dhex jiro waxaanu leenahay tuubu ilallah ilaahay uu soo noqdo biidn illahi tabaaraka wa tacaala diintiina nasteexada ahaa ilaahay noo soo dejiyey aan ku nool nahay nuga nololada waad arkaysaan wixii yaalla itusoy taabsi waaye waxa weeye ma kala harin looma kala harin barnaamijkan barnaamij loo kala harin ma aha ilaahay idinkii marka idinkuna meesha ku leenayna gaaladaas ka soo dhaabaco waan leenahay ilaahay idinkiisa u kaaleeya muslimiinta wabilahi towfiiq baaqan toobadkeenka ah ee ay direen waxgaradka wilaayada islaamiga ee baay kuna wajahan maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya ayaa ku soo aadaya xilli maleeshiyaadka murtadiintu ay u qeybsameen dhowr qaybood qayb ka mida ay ku baxeen gacanta mujaahidiinta qaybna iyagoo baxsada ay ka carareen deegaanadii mujaahidiintu ay la wareegeen halka kuwa kale oo nasiibka badanna allah uu towbada waafajiyey iyagoo toobadkeennahna ay soo gaareen qaar ka mida wilaayaadka islaamiga kuwaas oo maanta ka mid ah dadka muslimiinta ee ku nool wilaayaadka islaamiga waxaa baaqan ka horreeyey baaqyo kale oo toobadkeennaha oo ay direen hoggaanka xarakada shabaabulmujaahidiin iyo waxgaradka culummada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku nool wilaayaadka islaamiga kuwaas oo maleeshiyaadka ugu baaqay inay toobad keenaan inta nafta ay ku jirta islamarkaana ay ka soo baxaan safka kufaarta afrikaanta ee ku soo duushay dalka diinta iyo dadka muslimiinta jazaaka allahu khayran walaalka abuu xasan guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkiisa waxaanimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga al'andalus saaka waa aniga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxanimo andalus waxaynuu suurtageli oo anugu mahadcelinayna allah subxaanahu watacaala walaalahayaga muslimiinta ood ku mahadsantihiin dhegeysiga warkaas waxanimo andalus allah subxaanahu watacaala idinka ajirsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga al'andalus wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh wa jihaadukum mubaarak